magaalada boosaaso ayaa lagu qabtay bandhiga carwada cuntooyinka waxsoo saarka maxaliga ah ee beeraleyda gobolka bari ee puntland munaasabada waxaa goobjoog ahaa maamulka gobolka bari kan boosaaso ganacsato iyo beeraley agaasimaha wasaarada beeraha iyo waraabka ah puntland cabdixakiin maxamed cismaan ayaa ugu horeyn ka hadlay carwada cuntooyinka lagu tiirsan yahay lagu xiran yahay gaari safar sida ama doon safar sida bini aadam dhan oo dal ku dhaqana waa lagaga qurux badan yahay inay sugaan shixno dibad ka imanaysa waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto mar walba bandhigyadan kasoo qayb galna waxay u badan yihiin wax soo saarka fruudka iyo vegetableka macnii faalkahaadka iyo qudaarta kuwaas oo aan kaydsami karin wakti dheer laakiin wixii inoo kaydsami lahaa ee aada og tihiin in laga soo daabulo min brazil hindiya china meel kasta laga soo qaado intaas oo wakti qaata maraykanka laga keeno kii isaga ku ururay bakhaaradiisa ee waktigii la rabay in laga saaro la daadiyo yaa la yidhaahdaa kuwo weli nool ayaa jira ha loo qaado w f b baa loo soo dhiibaa waa inta badan wakti yar baa u dhiman wakti aada u yar yaa u dhiman viabilitygiisi waana xaqiiq qaalibanna waxaa la keenaa xiliyada uu dalagu inoo soo go-ayo waxaan rabnaa marka haddaynan inagu isku tashan waa la inoo tashanaya haddaynan inagu isku tashan waa la inoo tashanaya si arrintaas aynu inaga baxno waxaynu u baahannahay dowlad ahaan dhinaca siyaasadda fulin ahaan dhinaca wasaaradda ganacsi ahaan dadkii ganacsatada ahaa wax haystay wax soo saarayaashii iskaashatooyinka iyo beeraleyda ka mid ahaayeen haddaynan isku dulmin oo talo iyo tabar waxaan hayna aynan isugu keenin inaynu la soo baxno nolosheenna waa adkaan doontaa sidaynu usii jirayn daa-uud cabdi oo ka mida beeraleyda gobolka bari ayaa sheegay inay kordhin doonaan wax soo saarka waxaa raba in la maalgeliyo in bangiyada la geeyo waxa ugu badan ay isticmaalaan waa shaqaale iyo digo dadka wadanku ma shaqaystaan dadka u shaqeeyaan waa shaqaale etoobiya ka yimi oo bishii waxaa rabaa kun dollar oo maaragtay shaqaalahaas ay qaataan waa beerta ugu yar waxaa rabaa toban loor labaatan loor soddon loor baa beerta yar u baxda yan dhaqaali rabta dadkii waxba lama soo bixi karaan dhulkii hadda waa la fahmay beerihii waa la tegey laakiin awooddii maalgelintii baa waxay ku tahay ciriiri ku ah waxa kale oo jira shaygii lasoo saaro waxa wey yaanyadina waxay ka timaa etoobiya barada lagu soo raraa haddaa kiro lagama qaado yaanyada halka imanaysa iyadoo bilaasha oo aanay maaragtay waxba ku soo bixin labana cashuuro etoobiya ka imanaysa xabadda yaanya markaa saddex filis bay tegaysa ismana bixin karto sheega u yar oo waddanka laga soo saaraa nus dollarka yar iskuma bixin karo si kastaba wasaaradda beeraha iyo waraabka puntland ayaa wado qorshe dadka lagu dhiiri gelinayo in ay badiyaan wax soo saarka dalka si loo gaaro isku filnaansho cunto